waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali
weli waxaa ka socda dalka maraykanka tirada qaar ka mida gobolada laysku haysto ee doorashada madaxweyne ee dalka maraykanka iyadoo madaxweyne donald trump uu sheeganaya laftigiisu inuu guuleystay balse loo badinayo in joe biden uu kusoo bixi doono doorashada cabdiraxmaan fure waa wariye soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaan weydiiyey wararkii u dambeeyey waxaanuu yiri xasan waad mahadsan tahay ilaa iyo hadda codtirintu way socotaa oo gobollo badan baa laysku haystaa oo ay ka mid yihiin gobolka la yidhaahdo nevada georgia pennsylvania arizona iyada laftigeeda soo gashay iyo north carolina waxaana aada loo rajeynayaa in natiijada kaba dambeynta lagu dhawaaqo maalinta berito annaga jimco noo ah galabtii wixii ka dambeeya shanta galabnimo ayaa la rajeynayaa in lagu dhawaaqo waa tahay xasan oo arrinta ugu weyn ee hadda nagu soo korodhay waxay tahay madaxweynaha hadda xilka haya donald trump ayaa shir uu ku qabtay warbaahintuu la hadlay isagoo ku sugan white houseka ayaa waxa uu sheegay in ay waxyaabo fara badan la istaamamarmariyey isagoo horaanna u sheegay inuu maxkamadda la tiigsan doono codod gobollo ka mid a wuxuu markaasi madaxweynuhu inta badan xoogga saaray hadalla markaa dadka ka argixiyoo kamid ahaa in uu isagu ku guuleystay cododka xalaasha ahaa cododka xaaraantuna ay u badan yihiin dhanka xisbiga dimuqraadiga isagu jamiru ka tirsan yahay wuxuu sidoo kale madaxweynaha dhaqan ahaan sheegay waxyaabo oo inta badan ku faanu yidhaahdo anigu waxaan ahay qofkii ugu horreeya codka intaas loo la siiyo lixdankii sana ugu dambeeyay marka taa laftigeedu walbahaar bay dad fara badan ku abuureysaa iyadoon weli la gaarin oo bari la filayo in lagu dhawaaqo in haddana saansaanta uu sii sheego taasi waxaa laga cabsi qabaa in ay taageerayaashiisu soo bax sameeyaan laakiin haddaan xasanoo ku dulmaro hadda tiradu sida ay marayso waa laba boqol iyo lixdan iyo afar qaar baa sheegaya laba boqol konton iyo saddexda qaar baa joe biden ku sheegaya xagga madaxweynaha xilka tirada haya laba boqol iyo saddex iyo toban u haysto marka afarta gobol ee hadda dhiban hadduu gobol ka mida gobol afartaa gobol uu helo joe biden waxaa iska cadaan doonta inuu noqon doono sharaxa ku guuleystay codadkii ama doorashadii dalka maraykan laga qabtay wa waa gartay shirka jaraa'ida madaxweyne donald trump uu qabtay hadalladiisa waxaa kaloo ka mid ahayd waa la khiyaamayaa codadkii baa la dhacayaa wax isdabamarin baa jirta ma wax caddaynuu u hayaayo oo sheegay
ta ilaa iyo hadda dadka maankooda ay qaadan laayihiin waa arrinta ah madaxweynuhu eedeyn keliya unbaa kasoo yeeraysa ee caddaymo ma hayo waxaana sidoo kale jira in gobolka georgia ay markiiba damceen in cod codbixinta la joojiyo oo garsoore ay u dirsadeen codsigoodii codsigoodiina lagu soo diiday marka madaxweynuhu inuu eed eed keliya sheega maahane ilaa iyo hadda isagiiyo xisbigiisa si guud ahaanba jamhuuriga ma hayaan caddeymo muujinaya in wax la isdabamariyay ta kale waxaa intaas dheer xasanow in xisbiga jamhuuriga arrintan laftigeeda ay ku kala qaybsan yihiin oo hadda tusaalahaan oo kale mas-uuliyiinta sarsare xisbiga jamhuuriga qaarkood ay ka aamuseen markii warbaahintu ay weydiisay ee la yiri ma la qabtaan madaxweynuhu waxa uu qabo waxay yidhahdeen arrintaasi madaxweynaha kuma raacsanin
waa gartay gobolladan hadda codadkooda la tirinaya matalan pennsylvania iyo georgia oo kale codadka intooda badan biden baa helaya madaxweynuhuna taasuu shaki ka muujiyo wuxuu leeyahay markii hore anaa horreeyey laakiin hadda codadkan cusub oo ay keenayaan oo dhan ma sabab gaaraa jirta in codadkan dambe joe biden uu u badan yahay
si wanaagsan ha xasan oo arrinta ugu muhiimsana waxay tahay doorashada dalka maraykanku way ka duwan tahay doorashooyinka caalamka oo kaleeto waxaa jira dad codadkoodii sii dhiibta oo la yidhahda early voting maa dadka codadkooda xilli hore sii dhiibta iyo dadka maalinta kaba dambaysta oo ahayd talaadadii dhiibtay marka dadkii waxaa markiiba la tiriyey dadkii maalin maalintaasi dhiibtay laakiin waxaa iyagana kayska ku jiray dadkii muddooyinka la ururinayay ayaa ku jiray marka waxaa laga yaabaa inuu saansaantii hore arkay laakiin tiradu gadaal bay kaga soo baxday waana tasaluuga keentay waatuu isagu ka cabsanayo tusaalahaan waxaan kuu sheegayaa gobolka layidhahda georgia gobolkaasi waa gobol ay u badan yihiin madowda maraykanka weliba dadkan la yidhahda dabaqada sare ku noola maraykanka marka goboladoodii iyo magaalooyinkoodii iyadoon la tirin ayuu guusha sii qaatay laakiin garaal baa laga tiriyey taasina waxay keentay inay tiradii hore hore u jirtay halkaas isbedel uu ku yimaado oo biden uu hogaanka qabto marka isagu taasuu aamini layahay uu leeyahay maya aniga horeeyey sidee layga hormari karaa dadkan waxay leeyihiin waxaa keenaya adigoo odadkii maanta la tiri dadkii maanta odayo keliya ayaa markii hore lagu bilaabay laakiin dadkii early voting sameeyey baa dib mashiinada loo geliyay codadkooda taasaana tirada kala bedeshay waa gartay gobolada uu horeeyo arizona kale ay ka mid tahay madaxweyneha waxaad moodaa inuu leeyahay codadka ha la sii wado si aan u gaaro ninka iga horeeya kuwa isagu uu horeeyana ha la joojiyuu leeyahay taas maxaa loo turjuman karaa dabcan de waad dareemi kartaa soomaalida waxay tirahdaa tukulish kumir gaari waay qaraar baa ka keena marka waxay taa loo waxayn karaa oo keliya inuu xogaa madaxweynuhu yar qaraarsan yahay tusaale ahaan sida adigu sheegta xasano gobolka pennsylvania markii hore isaga ayaa horeeyey oo waa goboladuu rabay inaan la joojinin oo lasii wado soo maha xagga gobolka arizona oo laga horreeyeyna uu damcay in macnaha dib loo tiriyo laakiin hadda gobolada aan kuu kala sheego gobolada inta badan boqolkiiba qaar sagaashan iyo sideetan cododkii waa la tiriyey boqolkiiba sagaashan iyo sideetan iyo sagaal waa la tiriyey goboladaas oo dhan hadda waxa waxa waxaa u dhexeeya biden baa soo qaarna sarreeya qaarna biden baa wax yar isaga u jira marka waxa isaga ka walbahaarinaysa waxa weeye madaxweyneha hadda sanada haya xilka waa hadduu biden mid ka mid a afartaa gobol qaato sidaas waxay ku raacaysaa libintu biden marka isaga wuxuu doonayaa inta dhiman oo dhan in la yidhahdo adigaa ku badisa waa gartay madaxweyneha waxaad kaloo moodaa khudbadiisa ku jirta inuu ku xisaabtamayo in maxkamaduhu ay markaas isaga dhankiisa u hiiliyaan gaar ahaan maxkamadda sare supreme courtiga marka ma laga yaaba dacwooyinkan supreme courtiga inay gaaraan mase u badan tahay in madaxweynaha dacwadiisa markaas ay ogolaadaan
waynu kala saaraynaa marka dacwadaha dacwadaha labaynu labaynu xasana u kala saaraynaa waxaa jira local courts maxkamado gudaha ah oo gudaha awood u leh oo state kasta wuxuu leeyahay maxkamada u gaara soo ma iyo federal oo supreme courtiga waxaan u malaynayaa hadda siday sheekada u socoto maxkamadaha gudaha ayaa go-aanada ka gaari kara marka koowaad waa waxa haddii ay noqoto wax weyn oo lagu murmo ayaa loo gudbin karaa supreme court waana saabsan tahay xisbiga jumhuuriga ayaa hadda talada hayay dadka hadda sagaalka qof hadda xilka haya supreme courtiga oo haweeneydii geeriyootay qofkii lagu bedeli lahaaba waa dad unta jeeda xagga jumhuuriga waa la fahamsan yahay laakiin u malayn maayo inay isla gaari doonto sababto aan u udaroosayay inay isla gaareen waxaa kamid ah muxuu u baahan yahay joe biden baa su-aasha taagantahay lix cod buu u baahan yahay electoral ah soo maha hal gobol oo hadda lagu caddeeyo oo berri uu ku guulaysto ayaa ka dhigaysa xalaal iftiinka la quutaa sidaasna waxaa kusoo baxaya joe biden marka u malayn maayo in la isla gaari doono arrin ku aadan supreme court maxkamadda sare waa garta cabdiraxmaan odo aad u mahadsan minneabolis baad joogtaa waa meesha soomaalidu ay ugu badan yihiin dalka maraykanka ilhaan cumar oo koongareeska u gashay waa la doortay dhalinyaro kale minneabolis ama minnesota gudaheeda xilal ay ka qabteen guud ahaan soomaalidu sidee u arkaan doorashadan waxaad moodaa qaarkood inay taageersan yihiin donald trump qaar badanna kasoo horjeedaan waa saabsan tahay soomaalidu waa markii ugu horreysay dhagahoodu ay ku dhacaan in soomaali ay jiraan fara badan oo xisbiga jumhuuriga u codeeyey laakiin arrinta haddaynu dhanka kale ka fiirno soomaalidu labadii doorasho ugu dambeeyey waxay muujiyeen inay yihiin dad lagu xisaabtami karo hadda musharaxiintii soomaalida u taagneed gobolka minnesota oo dhan way guulaysteen way soo baxeen waa kuwii dowladda hoose ilaa iyo kuwii congresska ama aqalka maraykanka looga taliyo baarlamaanka oo aqalka hoose ah taasi waxay muujinaysaa xasano in soomaalidu hadda ay ilbaxday oo ay ogaatay inay iyagu helaan qof mateli kara taasi waa gulibinta oo hadda waxaan ku dhihi karaa iskada gobolka minnesota oo keliya mahana gobollo kale oo soomaalida laga doortay baa jira taasina waxay muujinaysaa soomaalidu hadda inay baraarugtay laakiin waxaa kaloo jiray nimco kastaba nusqaan leh in xilliyadii u dambeysay wararku turukuteenaya wuxuu sheegay ninka hadda xisbiga dimuqraadiga u loolamaya lagu haystay inuu turkiga uu yiri waan weeraraya oo kale soomaali fara badan taa darteed caraday ka qaadeen ay iyaga oo arrintaa ka caraysan ay u codeeyeen madaxweynaha hadda talada haya waxaa kaloo jiray iyada laftigeeda gudahana waa la eegayey oo waxaa jiray dhaqaale xumo dalka ka jirtay oo dhowr jeer baa laba hal mar baa dhaqaale la siiyey dadka tabaalaysan oo soomaalidu ay kamid tahay dhaqaalo lagu kabayo dhaqaalahooda taasina way rasay ka qabeen oo madaxweynuhu wuxuu ku isaga laftigiisu ballan qaaday hadduu xilka dib ugu soo noqdo inuu arrintaasi meel marin doono hungurigaasina way dhici kartaa arrimaha dibaddana way dhici kartaa inay ku kaliftay soomaali fara badan inay markaasi maskaxdooda bedelaan oo dhankay u codayn lahaayeen joe biden ay u codayaan donald trump kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan suxufi cabdiraxmaan fure oo khadka telefoonka ee magaalada minneapolis iigu warramaya cabdiraxmaan aad baan kaaga mahad celinaa waraysiga maanta nasiis ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho